Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan waxaa la sheegaa inay bulshada ka yihiin boqolkiiba todobaatan iyo shan sidaa daraadeed waxaa mar waliba lafdhabar u yihiin bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee gudaha dalka wax ku bartay oo ku sugan magaalada Doobley ayaa ka hadlay doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin horumarinta nabadda.
walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed daahir bisle jooga dhobley walaal mar labaad waa mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan nabaddu muhiim weeye laakiin dhalinyarada booska kaga adinay kaga qaadan karaan waxaa waaye waa jiilka maanta iyagu la rabo inay mustaqbalka dadkan waaweyn bedelaan oo ay ama madaxweyneyaal noqdaan ama ra-iisul wasaareyaal noqdaan ama ay baarlamanka galaan marka bulshada kaga aadan dhalinyarada waxaa weeye inay abuuraan in nabad ay u abaabulaan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay bulshada waxa wanaagsan dhanka wanaagsan ay bulshada tusiyaan oo ay ka leexdaan waxyaalaha xunxunka ee hadda ay ku foogan yihiin dhalinyaradu sida muqaadiraadka iyo waxyaalaha xunxunka kaleeto marka waxaa kaga aadan doorkooda waxaa weeye inay ka qayb qaataan nabadda wacyigelin badna ay sameeyaan bulshadana iyaga indho u ah ay xagga horumarka iyo nabadda ay iyagu ka shaqeeyaan si bulshadu ay iyaga ugu dayato ay iyaguna hormuud ka noqdaan faysal doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada nolosha ama horumarinta deegaanka ama bulshada wallaahi run ahaantii waxaa is dhigi karaa dhalinyarada waa lafdhawarta dadka waa eleyska hadda soo ifaayo oo wax badan ayay kala ogyihiin dadka hadda maanta kuwa dhakhtariinta ah tusaale kuwa hadda askarta oo kale kuwa hadda duuliyaasha ah kulli waa dhalinyaro qaarna hadda ay baranayaan qaarna waa kuwo hore usoo bartay marka waxaa dhihi karaa dhalinyarada dhankay u jihaystaan ayay u jihaysan kartaa bulshada soo saameyn ayay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida caafimaadka waxyaabo fara badan dhalinyarada waa waxawaaye door muhiimay nolosha ku leeyihiin rag iyo dumar sida iskugu jiraanba waxaa dhihi karaa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin nolosha waxawaaye qayb muhiim waaye kacni ahaan waxaa aaminsanahay haddaba siday dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada degmada doobley uga qayb qaadan karaan horumarinta nabadda wakhtigaan ay soomaaliya ay u baahan tahay